shakhsiyaada magaca ku dhexle israa'iil iyo falastiin ayaa soo jeediyey hindiso cusub oo laba dal oo isgarab yaalla ay ku noqonayaan israa'iil iyo falastiin qorshahaasi oo ay rajaynayaan inuu xal u noqdo colaadda iyo weliba khilaafka soo bilaabmay sannadkii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo afartankii wariyaha v a xuseen saxnuuni ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada alqaahira
qorshaha la soo jeediyey waxaa ku jira dhowr hindiso oo muran dhalin kara mana cadda in ay wax taageero ah u muujin doonaan hogaamiyaasha labada dhinac balse waxa ay gacan ka geysan kartaa qaabaynta dooda ku saabsan khilaafka waxaana toddobaadkan la horgeyn doonaa sarkaal sare oo maraykan ah iyo xogayaha guud ee qaramada midoobey qorshahan ayaa ku baaqaya in falastiin ay noqoto qaran madax bannaan inta badan daanta galbeed ghaza iyo bariga qudusa oo ah dhulal ay israa'iil ku qabsatay dagaalkii israa'iil iyo falastiin waxay yeelan doonaan dowlado kala duwan oo jaar ah laakiin waxa ay yeelanayaan iskaashi heerkiisu aad u sarreeyo xagga amniga kaabayaasha nolosha iyo arrimaha kale ee saamaynaya labada shacaba qorshahan ayaa u ogolaanaya in ku dhow shan boqol oo kun oo yahuud ah oo degan dhulka la hayso ee daanta galbeed in ay kusii sugnaadaan halkaasi iyada oo deegaameyn ballaaran oo ku dhow xuduudda israa'iil ay la wadaagto falastiin dhul lagu beddelan doono dadka israa'iil ee ku nool gudaha daanta galbeed waxaa la siin doonaa ikhtiyaar ah inay guuraan ama ay ku noolaadaan dhulka deegaamaynta loogu sameeyey ee ka mid noqonaya dalka falastiina hindisahan ayaa inta badan ku salaysan heshiiskii jeneva qorshe nabadeed faahfaahsan oo tafaftiran oo la dejiyay labada kun iyo saddexdii oo ay sameeyaan dad caan ah oo israa'iil iyo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan saraakiil hore in ku dhow boqol bog oo qorshahan ah waxaa ku jira talooyin cusub oo faahfaahsan oo ku saabsan sida wax looga qabto arrimaha asaasiga ee u dhexeeya israa'iil iyo falastiin oo ay ka mid tahay qaxootiga reer falastiina masar yosi berliin oo ah sarkaal hore oo israa'iil ah oo qayb ka ahaa wadaxaajoodkii nabadeed oo wax ka aasaasay hindisihii jeneva ayaa sheegay in daadguraynta tirada badan ee dadka la dejiyey deegaamaynta israa'iil in meesha laga saaro si qorshaha u noqdo mid taabagala falastiiniyiinta ayaa u arkaa deegaamaynta inay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee nabadda hortaagan inta badan beesha caalamka waxay u arkaan inay yihiin kuwa sharci daro ah dadka yahuudda ee la dejiyey dhismayaasha deegaamaynta ayaa ku yaala gudaha daanta galbeed ee dhulka reer falastiina qodobo badan oo caqabado ka dhalan kara ayaa jira oo ay ka mid yihiin dhinacyada amniga xorriyadda dhaqdhaqaaqa iyo kalsooni daradii ka dhalatay wadaxaajoodyadii fashilmay ee dhex maray falastiin iyo israa'iil wasaaradda arrimaha dibadda ee israa'iil iyo maamulka falastiin ayaa ka gaabsaday inay ka faalloodaan inay faalo ay ka bixiyaan ama ay ka hadlaan qorshahan cusuba shakhsiga ugu weyn ee falastiiniyiinta ee ka dambeeya hindisahan waa hiba xuseyni oo horey u ahaan jirtay la taliya dhanka sharciga kooxda wadaxaajoodka falastiiniyiinta ee kii taasoo ka soo jeeda qoys caan ah oo u dhashay magaalada barakaysan ee qudusa in ku dhow soddon sano ayaa laga joogaa markii hogaamiyaasha israa'iil iyo falastiin ay isugu tageen aqalka cad ee dalkaasi maraykanka si ay u saxiixaan heshiiskii oslow iyaga oo bilaabay geedisocodkii nabadda ee dhex maray labada dhinac toddobaadka soo socda maser yosi berliin iyo hiba xuseyni ayaa lagu wadaa in qorshahooda ay u bandhigaan ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi maraykanka maser wendi sherman iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteras xuseen saxnuuni v o a kahira